wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda jubbaland oo uu helinayay agaasimaha guud ee wasaaradda iyo agaasimaha maamulka maaliyadda iyo shaqada iyo shaqaalaha ayaa gudoomiyaha degmada kismaayo kala wareegay dhul weyn oo wasaaraddu bulshada ugu adeeg doonto wasaaradda deegaanka ayaa maanta dhulkan ay la wareegtay oo dhan hektar u qorshaysa inay ka dhigto dhul cagaaran oo ay ku beerto dhir kala nooca gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo ka hadlay madasha wareejinta dhulkan ayaa faahfaahin ka bixiyey dhulka ay ku wareejiyeen wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada oo baryahan sanadahan dib ku howlanayd sidii loo soo celin lahaa deegaankii loo soo celin lahaa dadka looga faa'iidaysan lahaa inaan maanta halkan isugu nimaadno dhulkii ku wareejinno dhulkaasoo lagu beeri doono beer laga samayn doono geeda lagu beeri doono wara laga samayn doono bulshada deegaanku ay ka faa'iidaysan doonto laguna soo celin doono nabaadkii guuray ee geedaha dib loogu soo abuuri doono mudana wasiir iyo agaasime dowladda hoose waxay diyaar u tahay inay kala shaqayso soo celintii iyo deegaankii iyo soo nooleyntiisii geedihii dhammaaday oo sii dhammaanaya in dib loo soo nooleeyo in dhibaatadii soo madhay soddon dhowrkii sano soomaaliya ka soo martay in geedaha layska jaro inay ilaaliso geedaha wax kasta oo aad u baahan tihiin oo dhinaca deegaankana diyaar baanu u nahay hadday noqon lahay qashinka inaan ka ilaalino hadday noqon in geedaha la beero hadday noqon lahayd in la ilaaliyo hadday noqon lahayd in la dagaalamo dhuxusha iyo wicida kasta oo geedaha jaraysa intaas bidaar baa u nahay wasiir soo dhowow dhulkiina waa kan waa idinku wareejinay shaqa goor alla goorta u bahataan inaad shaqadii ka qabataan dadka dan u ahaa baa muhiima wasaaradaha dowladda iyo hay-ada dowladda waxaa rabaa inay wada shaqeeyaanoo ka shaqeeyaan maslaxadda dadka inay ka shaqeeyaan iyo dowladnimada waa laga maarmaan soo dhawaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland mudane caydiid suleymaan xaashi ayaa dhangiisa u mahad celiyey gudoomiyaha degmada kismaayo isagona faahfaahin ka bixiyey dhulkan iyo waxyaabaha ay ku qaban doonaan waxaa sharaf noo ah maanta in duqa magaalada kismaayo aana gudoomiyaha degmada annagoo ahaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada wasiirka wasaaradda agaasimaha guud agaasimayaasha waaxyaha iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda deegaanka inaanu maanta duqa magaalada kismaayo kala wareegno dhul shan iyo labaatan higtar ah oo loogu talagalay in laga sameeyo soo celintii dhirtii dabargo-aysay ee muddadii soddon iyo dhowrka sannadood ahayd ee burbur ku jiray aynu gacmaheenna ku burburinay ba halkan waxaa looga samayn doonaa xarun weyn oo dhirtaas lagu beero oo deegaanka bilicdiisana lagu soo celiyo lahaayeen deegaankoodana u cagaarin lahaayeen ya waxaan rabnaa inaan ka wada shaqayno dhulkan hadda aad aragtaan oo aan hadda soo kormeernay oo shan iyo labaatan higtar ah in laga abuuro dhir kala duwan oo dhirtii ahayd dhirta soomaaliyad ee dhaxalka soomaaliyeed ahayd ee luntay iyo wixii kale ee la jaan qaadi kara ee lagu dari karaba in deegaankan laga abuuro kayn ay noqoto loo soo dalxiis tago muddo gaabanna dhirtaas lagu kobciyo oo ay isu bedesho degaan cagaaran dabaylqabad leh maadaama dhulkani uu yahay dhulkii durubal solutionka loogu talagalay mashruucii xalka waara oo la rabo in labaatan kun oo qoys dhul dad ahi ay ku deegaanoodaan annagoo taa ka duulaynaan haw joodooyinkaa fulinaynaa waa ku mahadsan tahay dowladda hoose duqa magaaladu hawshaa baaxadda leh uu nagala shaqeeyey waxaana mashruucan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ka caawinaya hay-adda n r c oo ka qabtay gacanta ay ka geysan doonaan anta hadda intaas aad arkayso baa ka jirta laakiin dhowr bilood ka bacdi iyada oo wax kale ka jiraan baynu booqasho ku iman doonaa haddii aan laydno farxad iyo wanaag iyo guul bayna noqon doontaa